madaxweyne ku-xigeenka maamulka somalilan iyo xadaga kugooya xarunta daaweynta cudurada maanka iyo cudurada guud ee korea clinic oo lagu hirgeliyay magaalada hargeysa dakhtar jaamac cilmi yuusuf oo ay aasaasaha xarunta daaweynta dhimirka yaan ka horeyntii faahfaahiyey walayo qobadaas harantun berigaa aan imi waxaan la kulmay dadka maanka ka buka intooda badan dawooyinku waxay ahayn loo dhows bay ahaayeenoo may lama gaadhsiinayn heerkii waayo dhakhaatiir caadiyaa daweynaysay markaad sare usoo qaado ayay soo wada maxaanku dhahaayay ay dhammaantood ladnaanayeen oo ku ladnaanayeen markaa waxaan goostay inaan imaado oo aan wax ku soo celiyo aan dhallinyarada tababaro hadda daabaan taaganahay markaa dhallinyarada dhakhaatiirta ee cusub inaan tababaro oo inta yar aan haye clinicalka ah ee aan takhaska kusoo sameeyey inaan ku wareejiyo dhallinyaro waxbaratay oo dalka wax ku baratay ayaa ila shaqeeya oo nerses iyo maxaanku dhahay midwifes iyo umuliso kalkaaliyo sare dhakhtar iyo maxaanku dhahay shay baaraba leh ayaa ila shaqeeya marka waxaan ilaahay ka rajeynayaa inay maxaanku dhahay dhallinyarada kale ee jaamacadaha dhiganaya iyo dhakhaatiirta wixii doonaya inay sikaatiriska wax ka bartaan ama wax ka kororsadaan inay maxaanku dhahay iman karaan clinica oo ay ka faa'iidaysan karaan inta aan noolahay madaxweyne ku-xigeenka maamulka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylici yoweyba usan mahadnagay maamulka xarunta daaweynta cudurada maanka iyo cudurada guud ee korea clinic sharaf weyn bay tahay caawa inaan ka soo qayb galo furitaanka clinigan ama dhakhtarkan qiimaha badan leh ee baahida weyn somalilan qaranka somalilan u qabo oo dhulka ugu baahida badan qaybaha caafimaadka ma laisu geeyo qaybta ugu caafima maarata ugu muhiimsan ama ugu baahi badannahay tahay runtii dhakhtarraduna runtii aada ugu yaryihiin oo dhakhtarada kale ka yaryihiin oo runtii intayna soo martay in kooban tahay inta joogtaana ay kooban tahay in doctor jaamac noo furo clinicani runtii aada iyo aada baan mar labaad iyo mar saddexaad ba ugu mahadnaqaynaa waanu baarigana waanu ducaynaynaa ilahi waxaan ka baryaynaa inu cilmiga u dheereeyo ilahay caafimaadka u daayo si uu muddo badan noogu shaqeeyo inta xanuunsanaysana u daweeyo dhallinyarta dhakhtarada ka baratay dhakhtarnimadana sidaa uu sheegay ay ka faa'iidaystaan oo iyaguna wax ka daba bartaan oo beer dambe ay ka daba beerato runtii